wallahi cadaawadda ka dhexaysa waxa weeye waxay awal ku heshiiyeen qeybo ka midana isku khilaafsanaayeen inay ummadda dhibaan inay ummadda laayaan inay hooyooyinka soomaaliyeed oo masaakiintayo suuqyada khudaarta ku gadaan inay laayaan inay ardada laayaan inay dadka bilmageeladayo waxgaradka laayaan inay dalkan ay ka dhigaan dal horumarka iyo ummadda soomaaliyeed ay ka hor istaagaan diintooda masaajidada burburiyaan munaacadaha qur-aanka dadka marin haabiyaan de waxaan ummadda soomaaliyeed dan u ahan bay ku heshiiyeen haddee shaydaankii xoogeysta ama shaydaankii waxisbida mid kaloo ka xoog badan baa ilaahay ku salladaa iyagii baa isku jeestay dulankii ay dalka iyo dadka ku hayeen baana isku jeediyey waxaad markaa ii sheegtaa al-shabaab iyo kooxdan iyagana taageersan isis waxyaabaha iyaga ka dhexeeya ama waxyaabaha ay kala riixanayaan ee yaalla gudaha dalka muxuu yahay wallahi de qolo walba waxay rabtaa inay tiraahdo annaga soomaaliya ku xoogan annaga jamhad islaamiya annaga diinta uqidmaynayna annaga awood waxay isku haystaan waa awooda horta labadaba meel ay joogaan male degmooyinkii iyo goboladii soomaaliya oo dhan waa la xaqiijiyey oo waad og tahay oo waa laga haystaa waa laga qabtay mar horaa laga xoreeyey awood ma laho awood m awood ciidan oo muuqato oo meel joogta mala kaymahay ku dhudhuuma ku dhuundhuuntaan dagaalada hadda ay wadaan oo qaraxyada iyo waxaas la midana waa dagaal maskaxa ay wadaan maahan awood ciidan iyo wax muuqdo iyo military midna ma ahan marka waxay isku hayaan kaymihii bay isugu tageen marka dee ruce iyo argagax baa ilaahay ku rideeyo maaragtay howlgalla caalamiyana marmarka qaar way dhacaan oo dawladda soomaaliya laga caawiyo kaymihii sidii qoloba ay ugu dhuuman lahayd meelihii geedaha badnaa iyo maaragtay ay isdhihi karaan waa ku badbaadi kartaan meelahaas horta meelaha ugu badan oo isku haystaan waa sidaas wax kale oo ay isku hayaan oo ah inay rabaan kaymahaas qoloba rabta meesha isleedahay waa ku badbaadaysa qoladii kale ugu tagta inay isku dagaalhayaan inay ummadii masaakiintaha beeraleydaha xoololaydaha ay sakawaadkii iyo xoolihii waxay sakawaad ugu yeereen ka qaadanahayaan beerahoodii markay usoo go-aan ay dalagii leeyihiin kala barkeena ummadiiyaa u qafaalan oy dhibaato ku hayaan marka runtii wax hadda la taaban karo ay isku hayaan oo cad oo ma jirto dee dulan bay isku hayaan iyaguna dulan baynu markii horeba heshiis ama ku ahaayeen ama ku kala aragti duwanaayeen markii hore waxay ku samaysmeen iyo waxay soomaaliya ku yimaadeenna qalad bay ahayd dee qaladkii baynu ku dhammaan doonaa waxaana rajaynaynaa inuu dhammaadkoodii noqon doono labada kun iyo sagaal iyo tobanka sanadka cusub waxaad dhowr goor carabka ku dhufatay maxamed in aysan jirin awood military oo ay kooxahani leeyihiin al-shabaab oo kale markaan fiirino qaraxii maalintii sabtida u dambeeyey oo aada loogu dhammaaday oo dad badan ay ku dhinteen marka haddiiba koox ama qolo ay weerar inta soo qaado dhibaato intaas la-eg ay geysan karto ma tahay in la iska dhegomariyo oo dadka wax kale loo sheego wallahi haddee awood muuqata ma lahan qaraxyadana inta la qabto iyo inta la fashiliyaa ka badan ciidamada amniga iyo ummadda soomaaliyeed oo shacabka oo ay guryahooda rabaan inay ku dhuuntaan oo ay baabuurta kasoo cabayaan way soo sheegaan maalin walba waa la qabtaa in waa la fashiliyaa waa laga hortagaa iyagana dee garsoorka iyo waxaa la geeyaa meelihii loogu talagalay oo yani cadaalada la horgeeyaa runtii waa wax boqolkiiba hal la dhihi karo waxa fakada adduunka o dhan bayna ka dhacdayo dawlado maaragtay saddex boqol oo sano dawlad ahay oo dhisan oo dhan walba ka dhisan oo dhan walba maaragtay ay shaqaynayaan ayay qaraxyadu ka dhacaan marka inta la fashiliyaa ka badan runtii inta dhacda way jirtaa waa dagaal maskaxa waaye awood military oo muuqato ma leh ciidan al-shabaab oo maanta meel loogu hagaago oo degmo degmooyinkii soomaaliya sagaashan labadii degmoo soomaaliya degmo ay maanta joogaan oo loogu hagaagayo ma lahan degmooyinka xataa hadda laakiin laakiin maxamed maxamed iyadoo aysan jirin degmo loogu hagaagayo ayay haddana dhibaatooyin geystaan weeraray soo qaadaan dowladday la beegsadaan iyo xafiisyada dowladda ay degan yihiin sidoo kale dhaqaale dadka ka qaadaan adaa carabka ku dhuftay intaaba hadday heli karaan markaa ma awood la inkiri karaa markaad dhab u fiiriso wallahi horta si buuxdaa loo diyaar garoobay howlgal ayaa dhici doona sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka awood muuqatana ma ahan de waa wax de qof asagii isdilaya adoon soo gaarin buu rabaa asagii inuu isqarxiyo marka waa dhibaato inteeda la eg laakiin inta ummadda laga badbaadiyo ayaa ka daran inta ayaga laga soo saaro oo dhalinyaro ah oo dawladda soomaaliya kasoo saarto ama cafiskii madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdullahi farmaajo uu u baaqay dhalinyaro badan baa cafsigii ka faa'idaystay hogaamiyaal baad ka faa'idaystay oo waad ogtihiin yani madaxweynaha cafis uu ufidiyey wixii ogol inay dalko dadkoodii dib ula midoobaan oo ummadda dembigay ka galeen ka hor yimaadaan yidhaahda hana laga cafiyo oo hubka dhiga dee dawladdu meelo lagu talagalay geyn doontaa wixii kaloo diidana military ahaan baa looga howlgeli doonaayo weliba ma ma uma badnaan doonto ma jirto wadan military keliya wax lagu xaliyo maskax bay nimankan ku dagaalamayaan awood male militarina male ciidana male maskax bay ku dagaalamayaan maskaxdaasna maskax kaley rabtaa ummadda soomaaliyeed hurdo dheer ay ku jiraan runtii hurdada ha ka kaceen dawladdu waa shacabka shacabka gaariga maalinka dhaweydlaayey maaragtay dadka shacabka oo masaakiinta soomaaliyeed iyo maamooyinka shaaha gadanaya kuwa khudaarta gadanaya guri baa lagu soo xareeyey meel baa laga soo cabeeyey meel baa laga soo gaday shacabkaas marka inay qariyaan maaha runtii nimankaana waa la wada ogyahay qof walba qof buu la dhashay qof walba qof buu maaragtay oo iska warqabaan qof walba qof buu ehel leeyahay marka uma shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay oo ugu baaqaya inay diyaar garoobaan dawladdooda gacan siiyaan marka maxaa fursada oo ay dowladda soomaaliya siin kartaa khilaafkan hadda dhex yaala daacish iyo al-shabaab walahi ma fahaysan kartaa markay iyagu isdhameeyaan wixii soo haray dawladduna waa kuwadaa howlgaladii way socdaan gobollo badan ay hadda ka socdaan diyaargaroob buuxana waa la diyaargaroobay marka labada kun iyo sagaal iyo tobanka dhammaadkoodii u noqon doonaa sidaan horeyba kugu sheegay shacabka doorkoodii ayaa la rabaa shacabka inay iyana kaalintooda qaataan kuwa beeraleyda ay soo sheegaan waa laga howlgelayaa ceriya dhulba waa looga howlgelayaa waa lasoo qaban doonaa wixii ka faa'iidaysta cafiska dawladdu u filisayna maaragtay dawladdu gacan bay ku qaban doontaa dadkiina waa diyaar garow runtii diyaar garow fiican baa muuqda sanadkan wax fiican baa dadka dhagahooda maqli doona